bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim kitaabu dabaaixi wasaydi dabaaixdii iyo saydkii ugaarka axkaamtiisii ayuu u kitaab yahay addabaa'ix waa jamcu dabiixatin waa waxa shayga la gowracay xalaalnimadiisa ee axkaamta ku jirto iyo wasaydi ugaarsiga assayd saada yasiidu saydan waa masdar markii dambena shaygii la ugaaranayay masiidka ahaa ayaa lagu magacaabay labada axkaam oo adcimadana si ugu tacalluqda ayuu kitaabkan axkaamteeda uu rabaa inuu kaga hadlo alimaamu albukhaari raximahu llah qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llah baabu tasmiyati cala asaydi baabu bayaani xukmi tasmiyati tasmiyadii xukunkeeda bismillaahi xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay cala saydi ugaarashada korkeeda in bisinka lagu sheego oo marka ama fallaarta la gemaayo ama eyga la diraayo iyo bismillaahi in la dhaho wa qowli illaahi tacaalaa iyo alla qowlkiisa macnihiisa xurimat calaykum almaytatu ilaa qowlihi laga gaaro falaa takhshawhum wakhshawn waa suurat lmaa-ida xurimat calaykum almeytatu waddamu walaxmu lkhinziir wamaa uhila ligayri illahi bihi walmunkhaniqatu walmawquudatu walmutaradiyatu walnatiixatu wamaa akala asabuc ila aakhiri ilaaya wa qowli illaahi tacaala iyo alla qowlkiisa yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu bishayin min asayd muminiinay alla wuxuu idinku imtixaanayaa wax ugaarka ka mid ah oo gacmihiinu ay gaari karaan oo marka aad xarman tihiin ama aad joogtaan xaramka aydnan taabo karin wa qaala bnu cabbaas alcuquudu alcuhuudu weeyaan ballamada maa uxilla wa xurima waa wixii la xalaaleeyey oo la xarimay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud cuquudda oofiya cuquuddii wuxuu ku fasiray alcuhuud marka cuquudduna waa wax kastoy dadku kala galaan ama beec ha noqoto ama ijaare ha noqoto ama heshiis ha noqoto ama mucaamalaadka dhammaantood cuquud weeyaan cuquuddaasna in la oofiyo ayaa layska rabaa marka laakiin hal macno ayuu ku fasirayo macaanidaas cuhuudda soo gelaysa oo ah wixii la xarimay iyo wixii la xalaaleeyey ayb ilaa maa yutlaa calaykum alkhinziir waxaa korkiina lagu aqrinaayo inay xaaraan yihiin maahane waana khinziirku ku sheegay marka aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxiluu shacaa'ir allahi wala shahra alxaraama wala alhadya wala alqalaa'ida ila aakhiri ilaaya yacni waxaa ku jirto yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud uxillat lakum bahiimat lancaami ilaa maa yutlaa calaykum xoolihii ayaa la idiin xalaaleeyey ilaa waxa la idinku akrinaayo korkiinna lagu akrinaya maahane oo ah waxa alla uu idinka xarimay waxaas marka korkiinna lagu akrinaayo maxaa ka mid a aayadda dambago xurimat calaykum almeytatu ilaa aakhiriha ayb yajrimannakum yaxmilannakum walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin an saduukum can ilmasjidi alxaraam an tactaduu walaa yajrimannakum yownan idinku xambaarin shana'aanu cadaawatu nacayb cadaawad qola nacaybkooda yaynan idinku xambaarin inaad ku xadgudubtaan waalmunkhaniqatu tukhnaqu waa la ceejinayaa fatamuutu way dhimanaysaa munkhaniqa waa midda la ceejiyey waayo oo inta neefta lagu xabisay sidaas ku dhimatay waalmawquudatu tudrabu waxaa lagu garaacayaa bilkhashabi loox alwaax ayb yuuqiduhaa waa garaacayaa alwaax iyo wax culus buu ku garaacayaa fatamuutu way dhimanee saasay ku dhimanee midii la garaacay waalmutaradiyatu midii meel dheer laga soo tuuray lasoo shalwiyey tataraddaa min aljabali buurtii ayay kasoo hoobanaysaa wannatiixatu tundaxu shaatu waxaa la heertinayaa ridi oo mid kalea heertinaysa ama neef kale ayaa gees caloosha ka gelinaya sidii ku dhimanaysaa waa nadiixo wey famaa adraktahu wixii aad soo gaarto yataxaraku isagoo dhaqdhaqaaqaayo bidanabihi sayntiisa ku dhaqdhaqaaqaayo aw bicaynihi ama isha ka milic milic siinaayo fadbax gowrac waa kulli iska cun neefkii waa la hertiyey naf baa ku dambayso waa dhaqdhaqaaqayaa waa ku soo gaartay gowrac cun markaas ayb oo neefkaasi marka waad ku soo gaartay haddii marka isagoo baktiyey aad soo haleeshana bis waayo waa bakti nadiixada iyo waxyaabahaas ayb aayadahan uu marka halkan uu ku keenay ayb qaala xadaana abu nucaym wa huwa alfadl bnu dukayn qaala xadaana zakariya can caamirin zakariya huwa bnu abi zaa'ida can caamirin huwa caamir bnu sharaaxiil ashacbi can cadiy bni xaatimin radia allahu canhu qaal sa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalama nabigan su'aalay can saydi almicraadi waranka yacnii ugaarkiisa micraad waxaa weeyaan ul weyn oo afka ama dabada hoose looga xiraayo bir af leh ama alwaax af leh ayb micraadkaasaa la yidhahda aaladaas marka micraadka shayga lagu ugaaray ayaan wax ka su'aalay qaala waxa uu yidhi maa asaaba wixii uu asiib maa asaaba wixii uu ku asiibo bixaddihi afkiisa fakulhu cun wamaa asaaba wuxuu ku asiibo bicardihi ballaarkiisana fa huwa isagu waqiidun weeyaan mid la tumay way oo yacnii alwaaxa culayskiisaa dilay wey ee ma la durin ayb markaa wuxuu leeyahay warankaas ama alwaaxaas ee afka kuleh hoose afka ku leh afkiisu haddii uu neefkii galo ugaartii uu galo markaa wixii afkiisa uu ku asiibo cun wixii uunan afkiisa ku asiibin ballaar ballaar oo ugu dhacana bahalku bahal xoog badan waayo waxaa laga yaabaa jugta uu siiyo iyo xoogga loogu dhufto inay madax intu uga dhaco inay u dhimato markaas waa waqiid ha cunin wa sa'altuhu waxaan su'aalay can saydi ilkalbi eyga ugaarkiisa eyga lagu ugaaranayo waxa uu soo ugaaro fa qaala waxa uu yidhi maa amsaka wuxuu qabto calayka adiga uu kuu qabto calayka ay liajlika wa maa wixii amsaka amsaka ou qabto calayka ay laka adiga uu kuu qabto dartaa fakul cun fa ina akhda alkalbi eyga qabashadiisu dakaatun waa gowrac mar haddii eygii aad ku dirto oo kuu qabto waa gowrac qabashadiisaasaa gowraca hadduusan isagu cunin ayb bismillaah intaad tirahdid markuu kuu qabto khalaas waa gowrac meeshaa marka waxaa laga qaadanaya hadduu intuu qabto ugaartiyo dhimatay ah u timaado waa iska qaadanaysaa oo hadda gowraca u dhiman iyo la dhihi maayo maxaa yeele bisinkiina waa usoo qabatay xadiidkana waa kanaa fa ina akhda alkalbi dakaatun qabashadiisa gowrac ah sidaas uu leeyahay nabiga sal ll ly salam wa in wajadta haddii aad hesho maca kalbika eygaaga maciisa aw kilaabika eeyahaaga macooda kalban hayrahu ay kaaga aan ahayn fakhashiita aad ka cabsato an yakuuna akhadahu inuu qabtay macahu isaga inuu la qabtay maciisa waqad qatalahu owna dilay walxaal qad qatalahu uu dilay falaa ta'kulha cunin laanna shaki baa yimid eygaagii baad dirtay bisinkaa u qabatay ey kaloo la joogaad u timid waxaa is leedahay kaagii iyo midkanba waa isla dileen de midkaagii adii bisinka waaba u qabatay ka kaleyaa og in bisin iyo loo soo qabtay iyo inuu keligiis iska socday lama oga ayb markaasuu wuxuu leeyahay sidaa hadday tahay aadanna yacni shakigaasna uu ku galo waqad qatalahu uuna dilay oo ugaarkii uu dhintay waqad qatalahu marka maxaa laga qaadanaa haddii uunan dilin oo ugaartii weli ay nooshahay ee markaas birtaadaa ku xalaashane waa gowracanaysa adaa qalaya marka gowracowna xalaal ku noqona oo hadda markaa sayd iyo xalaal kuguma noqoninoo adaaba gowracatayba ayb falaa ta'kul ha cunin fa inamaa dakarta sma allaahi alla magaciisaad sheegtay calaa kalbika eygaaga unbaad ku sheegtay korkiisa walam tadkurhu calaa gayrihi gayrkiis kuma aadan sheegin oo kuma aadan xusin ayb xadiidkan marka wax badan buu tilmaamaa fiqi badan baa ku jiro waxaa ka mida leebka ama shayga wax lagu tuuraayo af iyo culays uu leeyahay culayskiisa hadduu wax ku dilo waa waqiid oo xalaal ma aha haddii uu ku dilo afkiisuna waa xalaal ayb eyga waxa uu soo ugaarana waa gowrac ayay la mid tahay waxa uu soo qabto eygaas marka waxa uu soo qabto ay xalaasha yihiin oo yacni ugaar ay noqonayaan shuruuduu leeyahay wuxuu yidhi ibnu xajar waalmuraadu bilmucallamati eeyaha la tababaray waa inuu tababaran yahay inuu tababaran yahay marka maxaa shuruud u ah allatii idaa aqraaha saaxibuhaa cala saydi talabathu haddii qofka iskale uu qabo yiraa uu ku diro ugaarka waa inuu markiiba ordaayo raadinayo wa idaa sajarahaa haddii uu canaanto joog uu yidhaahdana insajarad bartaas inay ku joogsanayso wa idaa akhadat isayda ugaarka hadday qabatana xabasathu calaa saaxibihaa ninkiiba inay u celinayso ay u hayso oo in loogu imaado oo aynan iyada iska farta fartaysanin oo iyada aynan iska cunin saddexdaa shardi waay marka haddii la diro inuu dir maayo haddii joogsan la dhaho inuu joogsanaayo inuu u celinaayo qofkii diray shardigaas saddexaad marka xooga khilaaf baa ka taagan ayb aimadu saasay tilmaameen ayb inta ugu yar marka ee lagu ogaan karo eygu inuu mucallam yahayna waa saddex mar in la yidhaha saddex mar soco uu socdo joogso joogsado markii la tijaabiyo eygaas mucallam waayo ninkaasaa tababartay ayb aayaddu marka waxay tilmaantay iyada ey keliya ma sheegin oo waxay tilmaantay yasaluunaka maada uxilla lahum qul uxilla lakum aayibaat wamaa callamtum min aljawaarixi mukallibiin wamaa callamtum wixii aad barteen min aljawaarixi kuwa aad tababarteen oo jawaarixda ah aljawaarix waxaa laga wadaa alkawaasib isaga sheegi doono bukhaari waa wax kasta oo wax kasbo oo wax soo shaqeeyo jaarixa leeraa marka min aljawaarixi ey keliya laguma qaydin eyna waa lagu ugaaran karaa shimbiraha qaarna waa lagu ugaaran karaa gallayrka iyo gorgorka iyo shimbirahaasna waa lagu ugaaran karaa haddii shuruudaas laga helo oo ay qofka u tababaran yihiin masaladaana marka ibnu xajar wuu ka hadlay xadiid tirmidi ayaa ku soo arooray oo uu leeyahay cadiy bni xaatim sa'altu rasuula allahi sal ll ly salam can saydi albaaziyi gallayrka ama gorgorka yaan su'aalay ku ugaarashadiisa faqaala maa amsaka calayka fakul wuxuu kuu qabta cun wa ama abu daawuud maa callamta min kalbin aw baazin nebigu saasuu yidhi waxaad tababarto oo ey ah ama shimbir ah uma arsaltahu aad dirto wadakarta smallaahi bisinkana aa u qabato fakul maa amsaka calayka qultu wain qatala rasuul allow hadduu dilana qaala idaa qatala walam yakul minhu hadduu dilo ounan cunin cun qaala tirmidiyu walcamalu calaa hada cinda ahli lcilmi laa yarawna bisaydi albuzaati waasuquuri ba'san tirmidina wuxuu yidhi ahlucilmiga saasay arkaan eyga shimbiraha ku ugaarashadooda inaynan dhib lahayn qofka markuu fallaarta ku gamaayo bismillaahi hadduu dhaho uu ku tuuro ee naafkii uu ka hor dhinto isagoon qalin waa u xalaal bisinkaas iyo sayidka uu xalaal ku yahay laakiin annaga dadkeenna waxay leeyihiin waa bakti waxaas dadkan ugaarashada iyo samay baktigay cunaan iyo ayagu waa dhici kartaa qaarkood inaynan axkaam ilaalinaynin laakiin bimujarad yacni sayidku bisinka loo qabto oo lagu ugaarto qaabkaas yacni waa qofku waa u xalaal qasab maahan inuu noolaa inuu yacni nolol un ugu tago mar kasto ayib waxaa kaloo ibnu xajar uu ka hadlay xadiidkan waxaa ku jirta wadakarta smallah meeshaas wadakarta smallaahi uu leeyahay wuxuu yidhi wafi lxadiidi ishtiraaqu tasmiyati cinda sayd waxaa laga qaadanayaa markaas ugaarka la diraayo la ugaaranayo bisinka in loo qabto shardi inay tahay waqad waqaca fii xadiidi abi haclaba xadiid abi haclabata alkhushanina uu ku dhacay wamaa sidta bikalbika almucallami fadakarta sma allaahi fakul xadiidkan cadiy bni xaatim saasaa hadda ku jirto kan abuu haclabata alkhushanina waxaa ku jirto wixii aad eygaaga ku ugu ugaarato bisinkana aa u qabato waa shardi marka labada xadiidba waqad ajmacuu calaa mashruuciyatiha marka culamada bisinka in loo qabto inay mashruuc tahay waa ku ijmaacsan yihiin laakiin waajib miya mase waajib maaha khilaaf baa ka taagan alimaamu shaafici iyo daa'ifa waxay ku tageen riwaaye imaam axmed iyo imaam maaligna way tahay bisinka sunno inuu yahay ninkii kas uga tago iyo ninkii hilmaan uga taga labadaba ugaarkaasi xaaraan ku noqon maayo ayb laakiin imaam axmed fi raajixi canhu wa abuu thawr iyo wa daa'ifa min alculamaa waxay ku tageen waajib inay tahay maxaa yeelay xadiidka cadiy bni xaatimna shardiyaa looga dhigay wa shardu aqwaa wuxuu yihi marka walmucallaqu bilwasfi yantafi cinda intifaa'ihi cinda man yaquulu bilmafhuum wa shardu aqwaa min alwasfi wasfi baa saameyn leh shardi maxaad u malaynaya marka waa kasii daran yahay ayb ta kale shaygan awalba xalaal ma ahayn bakti buu ahaa wixii lagu xalaalsaday marka waa inay wax cad ay noqdaan oo yaqiin ay noqdaan leanna ugaar meeshaas iska ordaayo iyadoon gowricin inaad iska cunto oo yacni aad qaadato asal ma ahayn leanna bakti iyo meytow ahaa intii sharciga ka banneeyaa marka laga qaadana wixii sharciga shuruudiisa khilaafsanna asalkii taxriimkii ay baaqigooda ku joogayeen ayb abuu xaniifa iyo imaam maalik iyo sufyaan thawri iyo jamaahiiru lculamaa waxay ku tageen iyaga ninkii hilmaan uga tago dhib ma laha ninkii laakiin kas uga tago wixiis oo xaaraan dabiixadana waa ugu tegi doonaa iyada ayb eeyaha lagu ugaaranayo marka lama kala gedinin madow iyo cadaan iyo lama kala dhihin imaam axmed iyo isxaaq midka madow waa diideen leanna waxay yidhaahdeen alkalbu laswadu shaytaan ayaa la yidhi ayb sidaasaa iyaa laga soo guuriyey waxaa kaloo ku sugan xadiidka wa fiihi jawaasu akli maa amsakahu lkalbu bishuruudi almutaqadima waxa uu eyga qabto in la cuni karo leanna wuxuu yidhi akhdu lkalbi dakaatun ey kale haddii uu la wadaago maya haddiiba ugaartii ay dhimato haddii aynan dhimanin gowraca lagu xalaashana markaas wa fiihi taxriimu akli saydi aladii akala alkalbu minhu walow kaana alkalbu mucallaman eygu hadduu tababarnaay ugaartii ou qabto ou iska goosto cad ka cuno bis waayo ugaartaas waa u dhammaatay leanna isagaa isu ugaaray ayb xadiid kalaa laakiin jiro oo dhahayo wa in akalahu ayb oo camr bnu shucayb can abihi can jaddihi wuxuu leeya rasuul allow mararka qaar waxaan la kulmayaa eygii baa qabanaya wuu cunaa eygi isagoo wax ka cunay baan u tegayaa wa in akalahu hadduu doono ha cunee adiga cun inta kale xadiidkaa saas u dhahaya kanna hadda waxaa ka muuqato haddii eygu eyg kale la joogo ama hadduu isagu wax ka cuno inaan la cuni karin kisee loo jamcina marka qaar waxay yidhaahdeen jamci maba jire waa la kala rajaxa xadiidkaanaana xoog badan maxaa yeelay kaas xadiidkan waa mubiix waa min baab atacaarud bayna mubiixin wa xaadirin nas oo wax bannaynaayo iyo nas wax xarimaayo marka ay iska hor yimaadaan naska wax xarimayaa la hormarina leanna midka wax bannaynaayo baraa'a al asliyada asalkii hore u haystaa ayb asalkiina marka haddii la ogaaday in laga soo baxay oo nas saxiixa loogaga soo baxay waa in marka kaas la raaco sidaasaana marka loo badan yahay xoog badan ayb siyaal kalena marka way jiraan oo ka hadlayaan sideedana hilib meel yaal haddii laga shakiyo al aslu fi luxuumi alxurmatu hilbaha asal waxay ku yihiin xurmo waa xaaraan ilaa in la helo wax lagu bannaysta maahan marka lama gowricin ugaarsashadiisana shakiyaa galay haddii shaki uu yimaado marka asalka ha la aado asalku muxuu ahaa xaaraan u ahaa wl xurmadaa lagu joogaa marka ayb ey in la haysan karana waa laga qaadanaa xadiidkan lid ugaar iyo darteed darteed in loo haysan karo ayb waxaa kaloo xadiidkan culammada qaar ay ka qaateen eyga afkiisa wuxuu geliyo inayba najaasba aanay ahayn oy daahir tahay laakiin horaan u soo marnay idaa shariba alkalbu fii inaai axadikum falyaqsilhu sabcan toddoba in la dhaqo halkaana eygii wuxuu qabtay baa cun la leeyahay maxaa la samayna marka ma meeshii eyga afka uu ku qabtay ma la goynayo inta kale miyaa la cunayaa mase intaba marka waa la yidhi waa la yani maadaama nebigu halkan uunan dhihin wax dhaqa iyo wax tirtira iyo wax gooya uunan dhihin cafis waay najaaso marka macfi a bay markaas noqone qaar saasay dhahayaan qaarkoodna waana qowl ibnu xajar laftirkiisa uu leeyahay xoog uu leeyahay uu yiri w ayb laakiin ixtiyaad waxaa fiican meeshaas in layska jaro ayb haddii la dhaqo toddoba jeerna waxba ma dhibayso leanna maxaa yeelay in eygan afkiisu najaas yahay nusuus saxiixay ku timid dadkuna inay ogaayeena laga yaabaa marka nebigu oo hadda ka aamusay markaan kuwii bayaankii hore marka waa in la qaadan karo adu marka taasna khilaafkaas baa ku jira ayb tarjamada baabu tasmiyati fi sayd ayay ahayd wax tasmiye aan hadda meeshaan badanaa ma laha laysa fi jamiici maa dukira min alaayi walaxaadiidi tacarudun litasmiyati almutarjami calayha ilaa aakhira xadiidi cadiy kan ugu dambeeyaa marka keenay oo waafaqsan tarjamada ayb marka kuwii hore waxay ijmaaliyeen ayaa midkan dambe u fasiray baabu saydi almicraadi micraadka aaladan usha dabadana waranka ku wadato afka birta ku wadato afka ku leh ku ugaarashadeeda caddaynteediibuu u baab yahay wa qaala bnu cumar ibnu cumar waxa uu yidhi fi lmaqtuulati midii lagu dilay bilbunduqati bunduqada waxaa la yidhaha dhoob buntua maaha buntuqan annaka aan u kasayn buntuqan waa lagu ugaaran karaa maxaa yeele afuu leeyahay xabadiisa ee bunduqa uu sheegayo waxay tahay dhoobo intay kuusaan dhagax weyn ka dhigaan ayaa qoraxda la dhigaa markuu adkaado oo wixii ay ku dhacdaba marka yacni ay dilayso dhoobadaas kuusan ee qallashay ayaa marka shaygii lagu tuuraa marka waa ku dhufanayaan madaxa ayay uga dhufanayaan waa dhimanayo neefka marka ibnu cumar wuxuu leeyahay midda ay bunduqadu dishay dhagaxaas uu dilay tilka almawquudatu waa neef la tumay oo ul lagu dilay lama cuni kara marka wa karihahu saalimun waalqaasimu wa mujaahidun wa ibraahiimu wa cataa'un waalxasan aimadaana way kahdeen wa kariha alxasanu xasan wuxuu kahday ramya albunduqati bunduqadaas madfacaas in lagu tuuro fi lquraa magaalooyinka walamsaari magaalooyinka waaweyn walaa yaraa bihi ba'san dhib uma arka fiimaa siwaahu meelahaas ugaarta joogto dadka aynan socsoconin iyo in lagu isticmaalo dhib ma laha laakiin magaalooyinko kale maya daduu dilaa kale daduu ku fariisana ayb marka walaa yaraa bihi ba'santan ma waxaa laga qaadanaa wixii ku dhinto xalaal inay yihiin maya isaga wuxuu ka wadaa haddii ugaarka lagu tuuro nolol lagu gaaro isagoo dhaawaca waa layska qalana marka qalashadaas uun xalaal ku noqona macnahaas u jeedaa maahane kama wado wixii iyada ay dishaa xalaal ah kama wado xasanulbasri qala xadaثna sulaymaan bnu xarbi wahuwa abu ayub alwaashixiyu qala xadaثna shucbat can cabdillaahi bni abi safr can shacbiyi qaal samictu cadiya bna xaatimi radia allahu canhu qaal sa'altu rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam nabigan su'aalay can ilmicraadi micraadka faqaala idaa asabta haddaad ku asiibtad ku dhufata bixaddihi afkiisa fakul cun faidaa asaaba bicardihi ballaarkiisa hadduu laakiin ugu dhaco ballar ballar faqatala uu dilo fainahu waqiidun waa neef la garaacay garaacis nafta looga qaaday ee falaa ta'kulha cunin faqultu waxaan idhi ursilu kalbii eygeygaan dirayaa qaala idaa arsalta kalbaka eygaaga haddaad dirto wa samayta bismi illaahi aad tiraahdid fakul cun wasamayta marka waa shardi culummadana waxaa lagu yaqaanaa fiqiga ama axaadiidta wasfiga inuu taathiir leeyahay shayga haddii uu wasfi uu ku wasfi hadduu imaado wasfigaasi cilow noqonaa xukunkowna cillo u noqonaa wixii wasfigaas aan lahaynna xukunkaas inay ka bedelnaanayaana laga qaataa shardigaa kasii daran marka waxaa laga yaable marka hadda bisinka shardi baa meeshan looga dhigay awsaaf ayay ictibaar siiyaan culammada qaarkood fuqahada ayagoo wasfi ictibaar siinaya kii ka xoog badnaa inaynan ictibaar siinin gariib waayayb wadakarta idaa arsalta kalbaka wasamayta fakul cun qultu waxaan idhi fain akala haddii uu cuno ka waran intuu qabto ugaartii uu wax ka cuno qaala falaa ta'kul ha cunin marka fainahu maxaa yeelay isagu lam yumsik calayka adiga dartaa uma qabanin isagaa iska qaraabanaya inamaa amsaka calaa nafsihi nafsadiisa u qabsaday qultu ursilu kalbii eygaygan dirayaa faajidu macahu waxaan helayaa maciisa kalban aakhara ay kale qaala laa ta'kul waxay dilaan ha cunin fa innaka inamaa samayta waxaad magacowday calaa kalbika eygaaga walam tusami calaa aakhara eyga kale bisinka uma qabanin adiga eygaaga unbaad bisinka u qabatay haddii marka ay caddaatay eygaas kalena inuu nin kale soo diray bisinkana usoo qabtay maxay noqona dabiixada xalaalay noqon sayidku xalaalow noqona labadooda kee qaadanaya marka say haday isu ogolaadaan ninkii qaato xalaal u yahay marka leanna waa la ogaaday in bisin lagu soo diray midkan kale marka ee cabsida la qabay waxay ahayd adiga bisinaa u qabatay eygaa kan kale yaa og ey iska socdo iyo mid la soo diray iyo wuxuu yahay lama oga ayib xadiidka markay tarjamada waa ismudaabaqaynayaan wuxuuna tusayaa eygu haddii uu wax ka cuno ugaartaas inaan la cunaynin ayb xadiidka kale camr bnu shucayb waa laga xoog badan yahay ayb baabu maa asaaba almicraadu bicardihi aaladaa micraadka waxay usha waxa ay wax ku waxay disho qaala xadaanaa qabiisatu qaala xadaanaa sufyaan can mansuuri can ibraahiima can hamaami bni alxaarith can cadiy bni xaatimin radia allahu canhu qaal qultu yaa rasuula allah inaa nursilu lkilaaba eeyaha ayaan dirnaa almucallamata la tababaray qaala kul maa amsakna calayka waxay kuu qabtaan adiga dartaa ay u qabtaan cun qultu wain qatalna hadday dilaan qaala wain qatalna xataa hadday dilaan cun qultu wainaa narmii bilmicraad aaladaas micraadka afka hoosta ka leh ayaan wax ku tuurnaa qaala kul maa khasaqa wixii dhex galo ee dilaaciyo cun wamaa asaaba bicardihi wuxuu ugu dhaco ballarkana falaa taakul ha cunin yacnii usha xooggeeda hadday disho jugteeda ha cunin haddii laakiin afkeedu ou galo oo dhiig ou ka keeno cun baabu saydi alqawsi qaansada ugaarkeeda yacnii qaanso lagu ugaaranayo fallaar iyo wax lamida wa qaala alxasanu wa ibraahiimu waxay yidhaahdeen idaa daraba saydan ugaar haddii uu dhufto oo uu ku dhufto leeb ama wax ku tuuro fabaana minhu fabaana uu kasoo soocmo minhu xaggiisa ugaarka yadun gacan ow rijlun ama lug laa ta'kul ha cunin alladii baana wixii soo go'ay wa kul saa'irahu inta kale cun leeb leebaad ku dhufatay markay ku dhacay leebkii uu ku dhacay ama xabaddii markaa markay ku dhacday ayay qayb ayaa ka go'day neefki lug yaa ka go'day markaasaad ugu tagtay lugtiioo ka go'an iyo neefkiio qaybtii kale oo isqabto qaybta kale cun lugtaan ha cunin sababta maxay tahay lugtaani isagoo noolay ka go'day maa qudica min albahiimati wa hiya xayatun fa huwa meyitun wixii xoolaha laga goosto ayagoo nool waa bakti qayb oo bakti ah bay noqoneen mas'aladana asalkeeda khilaaf baa ka taagan waan sheegi doonaa wa qaala ibraahiimu idaa darabta cunuqahu luqunta haddaad ku dhufato ow wasadahu ama dhaxdiisa aad ku dhufato fakulhu cun wa qaala alacmashu can zaydin istacsaa calaa rajulin min aali cabdillaahi ximaarun istacsaa waxaa ku adkaaday calaa rajulin nin korkiisa min aali cabdillaahi ah cabdillahi bni mascuud dadkiisa ah ximaarun dameer farow ximaarku hadda waa dameer farow faamarahum faamarahum wuxuu amray an yadribuuhu inay wax ku dhuftaan xaysu meel tayasara oo uga fududaado meeshuu kaaga fududaado wax uga dhufo leeb iyo qaansaday wax qaado dacuu markaa ka taga maa saqada minhu wixii ka dhaco wa kuluuhu inta kala cuna aahaartan dhan marka waxu u keenay haddii ugaarta iyadoo la ugaaranayo waxay ka go-aan inta kale unbaa la cunaya qeybtaas go-da inaan la taabanaynin ayuu u keensaday masaladana salafka khilaaf baa kaga jiro wuxuu yidhi qaala bnulmundir ikhtalafuu fi hadihi lmas'alati mas'aladan way isku khilaafeen faqaala bnu cabbaasin wa cataa'u laa ta'kul ilcudwa minhu qaybta kale qaybtii ka go-day ha cunin wadaki asayda wa kulhu yani neefkii waa isagoo nool ayaa qeyb ka go-day asagoo firigfiriglaynaya u tagtay qeybtaas dhaqdhaqaaqaysa uu noloshu ku jirto gowrac cun marka qeybtaas xubintan ka tag laakiin ka dhacday wa qaala cikrimatu cikrima wuxuu yidhi in cadaa xayan bacda suquudi alcudwi minhu falaa ta'kul ilcudwa hadduu intan cadkan uu ka go-o dabadeed ou tallaabsado ou ordo ha cunin wadaki sayda wa kulhu inta kale gowrac iska cun inta kale ma la fahma masalada ma idiin suuraysan tahay waxba xabadaa lagu dhuftay lugtiioo kale ka go'day intii kaleo la orday marka neefka ilaa hal mar mau dhimana haddii saynta ka go'da ma dhimanaa neefka iskama dhimanayo markiiba mogta qaybta kale marka haddaad nolol ku soo gaarta qaybtaas gowrac cun waxaan ka dhacay isagoo noolna ka tag haadihi suuratuha magaaswaxaa cikrima uu sheegayo wa in maata haddii uu dhinto xiina darabahu fakulhu kullahu cikrima wuxuu leey laakiin markii lagu dhuftay xubintanna waa go'day isagana waa la dhacay waa dhintay maba sii noolaa ninka bacdi kulligiis cun marka leanna waa neef hal mar la qalayoo kale wa bihi qaala shaaficiyu imaamu shaaficina saas ugu tegey marka maxay tahay xaqiiqada tafsiil haddii neefkii ay wax ka go-aan dabadeedna ou cararo oo nolol ku dambayso waxaas ka dhacay ma la taabanayo inta kalea la gowracana haddii laakiin qeybtanna ay go'day isla markiina uu dhintay kulligiiscikrima iyo shaafici saas wa qaala laa farqa an yanqatica qidcatayni ow aqalla idaa maata min tilka darbati halkaas nabar haddii uu laba ugu kala go'o iyo hadduu madaxa ka go'o iyo haddii uu ka go'o qayb kale ay ka go'do farqi male marba hadduu nabarkaas u dhinto ayb wa can athawriyi wa abi xaniifata inqatacahu nisfayni laba hadduu u kala gooyo ukilaa jamiican labada nisba waa la cunaa wa inqataca thulutha mima yeli ra'sa fakadalika inta madaxa xigta haddii uu ka go'ana waa sidoo kale dabada iyo inta xigtana wa mimaa yeli lcajuza akala thuluthayni mima yeli ra'sa walaa yaakulu thuluth aladii yeli lcajuz tafsiilkaana iyaguna gelgelsheen ayb qaala xadaana cabdulahi bnu yaziid wahuwa cabdulahi bnu yaziid bni muqri qaala xadaanaa xaywatu wahuwa xaywatu bnu shurayx qaala akhbaranii rabiicatu bnu yaziid adimashqiyu can abi idriis wahuwa caaid bnu camrin abu idriis alkhawlaani can abi thaclabata alkhushaniyi magaciisa jurhuum ayaa la yidhaha sida loo badan yahay jurhuum bnu naashir qaala qultu waxaan idhi yaa nabiy allaah ilaahi nabigiisow inaa anagu biardi qowmin dad dhulkood ayaan ku sugannahay min ahli lkitaabi ahlu kitaab ah yani shaamay deganaayeen shaamna nasaaraa deganaa jirtay qolooyin carabta ka mida oo meeshaas degayna waaba kirishtaanay noqdeen oo way yani tanasaruu qoladiisu marka dadkaasay ka mid ahayd abu thaclaba marka isaga laakiin waa muslimo wuxuu leeyahay dhulkaas ahlu kitaabka joogo ayaan degannahay afa na'kulu fii aaniyatihim weelashooda wax maku cunaynaa weelashaan la sheegayana waxaa laga wadaa waa weelasha ay wax ku karsadaan ama cabitaanka ku cadaan amaa weel aan wax lagu karsanin maaha in laga hadlayo ma laga hadlaayo lanna weelka haddaan wax lagu karsanin wixii laga baqaayay waa ka maldigsi iyo saxan iyo baaquli iyo koob iyo waxaas waa waxa laga hadlayo ilaa ashuun biyo lagu shubtoo kale ama caag oo hadda biyo keliya lagu shubto caagaga khamriga iyo waxaas aan ahayn ayagu isticmaalkooda dhib ma laha wa biardi saydin dhul ugaareedna waa joognaa asiidu biqawsii qaansadaydan ku ugaartaa iyo wa bikalbii iyo eygeyga alladii laysa bimucallamin kaasoo aan la tababarin iyo wa bikalbiina waa ku ugaartaa almucallami la tababaray famaa yaslixu li maxaa ii habboon yiri qofkii marka wixii uu qabay o dhan uu miiska u saaray marka saan iyo saan iyo saanaan wax sameeya maxaa bannaan maxaan bannaanayn qofku markuu wax weydiinayo saasaa fiican qaala waxa uu yidhi amaa maa dakarta wixii aad sheegtay min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ah fain wajadtum gayrahaa weelashooda waxaan ahayn haddaad heshaan falaa ta'kuluu fiiha ha ku cuninina ayaga weelashooda haddaad weelal kale heli kartaan kuwooda ha ku cuninina maxaan kuwooda loogu cunaynin waxaan loogu cunaynin laba nooc waay khamriga iyo doofaarkay cunaan kow waxaa kaloo jiro qaybo ayaga ka mida oo najaasadaba ilaahay ugu dhowaado qaybo iyaga ka mida oo najaasada ugu dhowaado allaaba jiraan gaalada majuustaa saas u badan weliba iyo nasaarada ayb marka maadaama ay sidaastoo dadkan nijaasba aynan ka dheeraanin khamri iyo doofaar iyana ay cunaan shaki baa jira meeshaas masaladan marka alimaam ibnu daqiiq ilciid wuxuu ku mithaaliyey tacaarudu alasli waalghaalibi ama tacaarudu alasli waalaahiri asal iyo daahir baa iskhilaafay asal maxaa ahna asal waxaa ah weel kasta oo aan wax lagu hubin inuu daahir yahay waa asal alaslu fi lashyaai dahaaratu ayb asalkii waa kaasa dahaarow sheega asalka daahirka iyo haalibkana waa maxay nimankan noloshooda iyo weelashooda waxaa haalib ka ah najaas ma fahamteen marka asali daahirba marka haalibkoodu waa najaas asalka weelasha iyo ashyaaduna waa dahaaro marka maxaa la hormarinaa marka asalkii iyo daahirkii baa iscaariday ayb marka wuxuu leeyahay waqad ikhtalafa alfuqahaau fi dalika binaan cala tacaarudi alasli waalghaalib waxtaja man qaala bima dala calayhi hada alxadiid bana danna almustafaada min algaalibi raajixun cala danni almustafaadi min alasli waxay yidhahdeen dannigan haalibka laga faa'iideysanayaa ka xoog badan asalka ayb xadiidkayna daliil ka dhigteen waana daliil xoog leh weyaan haddii marka aad helaysaan weelal kale oo aan kuwooda ahayn ku cuna kuwaas wain lam tajiduu haddaynan helaynin weelal kale faksiluuha iska dhaqa wa kuluu fiiha ku cuna faqsiluuhaadan marka amar oo waajiba miyaa mase waa amar nadbi ah ayb ayb marka wuxuu leeyahay wa ajaaba man qaala biana alxukma lilasli xataa tataxaqaqa annajaasatu bijawaabayni axaduhuma ana alamra bilgasli maxmuulu cala alistixbaabi ixtiyaatan jamcan baynahu wa bayna maa dalla cala atamasuki bilasli waa sunnay dhahayaan amarkan asalkaa la raacaa amarkaanna waa sunno haddaan layska dhaqina wax lagu cuno qofkaas waxba maha xaaraan kuma dhicin shaygii laakiin ixtiyaadkii dadaalkii buu ka tegey ayb leanna asalkaa xoog badan mar walbo wathaani ana almuraada bixadiidi abi thaclaba taxaalu man tataxaqaqu najaasatu fiihi ama xadiidkan abi thaclaba kan hadda aan hayna in lagu xambaaro qof najaasadii lagu hubo maalan adaaba arkaayey markaas xaqiiqaa jirta faqsiluuha amar oo waajibay noqona ayb fain wajadtum ayb wain lam tajiduu faqsiluuha wa kuluu fiiha wamaa sidta waxaad ku ugaarato biqawsika qaansadaada fadakarta sma allaahi ood magaca alla ku xusto fakul cun wamaa sidta bikalbika eygaaga waxaad ku ugaarato ugu ugaarato almucallami ee la tababaray waa sifo wa fadakarta smallaahi bisinkana aa u qabato fakul cun wamaa sidta waxaad ugaarato bikalbika eygaaga aad ugu ugaarato gayra mucallamin kaasoo aan la tababarin fa adragta aad haleesho dakaatahu gowriciisa aad haleesho fakul cun eeyihii labaa loo kala qaada kan tababaran ood bisinka u qabatay xataa hadduu dilo waa iska cunay adiga kan aan tababarnayn laakiin isaga haddaad nolol ku soo gaarto qalo haddaadan nolol ku soo gaarinna ka tag ilaana ma tababarna waxaa laga qaadanaa marka su'aalad badan marka la weydiiyo qofka muftiga inuu kala tafsiiliyo amaa amaa amaa iyo inuu dhihi karo amaa kada wa amaa kada wa amaa kada in loo gudgudbi karo ayb tarjamadii xadiidkuna marka way isdaboolayaan dhaqiddaasi marka mudahir miyaa mase mudahir maahan iyo khilaafo iyo waxbuu sheeg sheegay halkaan ku tilmaamay wa qaala anawawiyu inta nawowiya aada noo anfacayso wa qaala anawawiyu alimaamu nawowi waxa uu yidhi almuraadu bilaaniyati fi xadiidi abi thaclabata aaniyatu man yadbukhu fiiha laxma alkhinziiri wa yashrabu fiiha alkhamra kamaa waqaca atasriixu bihi fii riwaayati abi daawuud weelasha ahlu kitaabka ma ka cunaa waa kuwa doofaarka ay ku cunaan khamrigana ay ku cadaan wayn riwaayada abu daawuudana caddaynaysa wuxuu leeyahay inaa nujaawiru ahla alkitaabi aan deris la nahay whm yطbkuuna fi quduurihim اlkhinziira wayashrabuuna fi aaniyatihim اlkhamra faqaala xadiidkan u sheegay riwaayada abu daauud tafsiir waasmana doofaarkii iyo khamradii bay sheegtay weelasha marka waxaas lagu cuno oo lagu cabo waayo waxa laga hadlaayo amaa weel aan asalkaba loo samaysaninba waxaas ma laga shakinayo kaas dhib male tawjiih aad u fiican baabu alkhadfi waalbunduqati baabu lkhadfi fargankiibu u baab yahay khadfiga marka waa fargan dhagax intou qofka soo qabto labadiisaan sabaabateynka inuu ku gamo ama wustaada iyo suulka intuu saas isugu saaro uu ku tuuro marka asalkiisu kaas waa marka ama lastiig lagu xoreeyayo markaas markaa lagu dhufto wlbunduqati bunduqadana waa ka soo hadan qaala xadaanaa yuusuf bnu rashid wa huwa atamiimiyu qaala xadaanaa wakiicun wayaziid bnu haaruun wallafdu liyaziid can kahmas bni lxasan wahuwa kahmas bnu lxasan albasri can cabdillaahi bni buraydata can cabdillaahi bni muwafalin anahu ra'aa rajulan nin ayuu arkay yakhdifu fargananayo faqaala lahu wuxuu ku yidhi laa takdif ha fargananin farganka dhaaf faina rasuula allahi sal l salam nabiga nahaa can ilkhadfi farganku reebay ow kaana yakrahu lkhadfa ayuu nici jiray farganka aw qaala waxa uu yidhi kaana yakrahu lkhadfa ayb aw kaana yakrahu lkhadfa wa qaala wuxuu yidhi inahu laa yusaadu bihi saydun ugaar looguma ugaarto oo fargankaani ugaar ma dilo ayb walaa yunkau bihi caduwun cadowna laguma bajiyo oo cadow hadda kaaga baqi maaye walaakinahaa qad taksiru sinna inay iliga jebisaa laga yaabaa wa tafqa'u alcayna ishana ay riddo intaasuu sameeyaa isago ishana waa ridaa iligna waa ridi karaa uma ra'aahu bacda dalika cabdullahi bni muqafal ninkiiba u arkay markaa kadib yakhdifu isagoo fargananayo faqaala lahu uxadiuka can rasuuli illahi sal l salam nabigan kaaga warinaya xadiid kaaga sheegaya annahu nahaa can ilkhadfi inuu reebay ow kariha alkhadfa wa anta takhdifu weli waa iska gananay maya fargankii baa weli wadaa laa ukalimuka kada wakada intaas iyo intaas kulama hadlaayo riwaayada muslim waxay leedahay weligay maba kula hadlaayo inuusaayii ninkana qaraabadiisu ahay waxaa laga qaadanaa marka qofka diin darteed in hadalka looga xiro karo nebiga kacb ibnu maalik iyo qisadiisana waa soo marnay waatuu konton habeen oo ka aamusay diin maxdi ah waa inay tahay oo ikhlaas ay tahay ayb xuduud nafsiya iyo qof wax idin dhex mareen adduunyo iyo inaad diin ugu soo gabato iyo rabbi waa ku ogyahay ayb qalbigaagaas waxa qurunkaa ku jiraan rabbi waa ogyahay culimmadana waxay sheegeen dad badan oo yacni bukdi diini ah inay ku jiraan iska dhigo laakiin aan ku jirinee bukdi nafsi ah ku jiro ibnu rajabka xadiidka markuu fasirayo laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu arbiciinka aaduu u sharxay xadiidkaas ayb marka wuxuu yidhi xadiidka marka fawaa'id badan baa ku jirto maxalushaahidka u keenayna farganka inaan lagu ugaaran karin ayb ninkan oo shaykhu lbukhaari yuusuf bnu rashid awowgiisa u nisbeeyey yuusuf bnu muusa bni rashid weeyaan alraazi naziilu baqdaad yansubuhu albukhaariyu ilaa jaddihi dabaqadiisa waxaa ku jira nin kaloo la yidhaah yuusuf bnu muusa tustari naziilu ray bukhaari marka kaasuu uga baqay inuu kan ku dheeh galo marka midkan hore yuusuf bnu muusa bni rashid ayaa sheikhulbukhaari ah midka kale riwaayaba kuma laha sitada alkutubu sita wax riwaayo a kuma laha bal ibnu xajar wuxuu ugu ramsi uga dhigay tamyiiz oo magaciisa qoray kadib tamyiizu marka tamyiizkuna waa dadka aan riwaayaadka ku lahayn kutubu sita laakiin dad riwaayaad ku leh kutubu sita u magac eg oo laga cabsanayo inay isdheeh galaan marka ayb baabun baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man iqtanaa kalban ay qofkii yeesho laysa bikalbi saydin aw maashiyatin aan ahayn ay ou xoolo ku raacaayo ku ugaarsanaayo aan ahayn qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa cabdulcasiizi bnu muslimin qaala xadaanaa cabdullaahi bnu diinaar qaala samictu bna cumara radia allaahu canhumaa can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal man iqtanaa kalban ay qofkii yeesho laysa bikalbi maashiyatin aan ahayn ay xoolo raacaayo aan ahayn ow daariyatin ama ay ugaar lagu diraayo aan ahayn naqasa kula yowmin maalin kasta waxaa ka nuqsaamaya min camalihi camalkiisa qiraadaani laba qiraad qaala xadaana almakiy bnu ibraahim qaala akhbaranaa xandalat bnu abi sufyaan qaala samictu saaliman yaqulu samictu cabdallaahi bni cumar yaquulu samictu nabiya sal l salam yaquul man iqtanaa kalban ila kalban daariyan lisaydin lagu diraayo ow kalba maashiyatin fainahu yanqusu min ajrihi kula yowmin qiraadaani qala xadaana cabdulahi bn yuusuf qaala akhbarana maliku can naaficin can cabdilaahi bni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal l salam man iqtanaa kalban ila kalba maashiyatin aw daariyan naqasa min camalihi kula yowmin qiraataani xadiidkan marka kitaabu lbuyuuc aan kusoo marnay halkanna wuxuu u keenay hadda eyga lagu ugaaranayo inuu bannaan yahay in la haysto ayb guri inaad gashato maahan laakiin bannaanka inaad meel uga waabwaabto iyo waayo gurigaaga aadan soo gelinin hadii kale malaaigtii iyo ma soo gelayso lama kala qaadqaadin xadiikaas malaaigta ma soo gelaysa dhahayo isago waxba ma kala qaadqaadin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa akala alkalbu eygu hadduu cuno ugaartii wa qowluhu tacaala yasaluunaka maada uxilla lahum mukallibiina alkawaasibu kuwa shaqeeyo ijtaraxuu iktasabuu am xasiba aladiina ijtaraxuu sayi'aat muxuu u keenay marka ijtaraxuu hadda ijtaraxuu ayuu wuxuu rabaa inuu ku fasiro qowluhu tacaala wamaa callamtum min aljawaarixi ijtaraxuu iyo jawaarix isku meelun bay ka baxaan macnahana marka min aljawaarixiba waxaa laga wadaa kuwa soo shaqeeyo eyga iyo shimbiraha qaarkood oo kale am xasiba aladiina ijtaraxuu kuwa kasbaday wa soo shaqeeyey wa qaala bnu cabbaas in akala alkalbu eygu haddii uu cuno ayb in akala alkalbu eygu hadduu cuno faqad afsadahu ugaartii waa fasaadiyey inamaa amsaka calaa nafsihi asaa isu qabtay wallaahu yaquulu tucallimuunahunna mimaa callamakum allah fatudrabu waa la garaacayaa marka eyga wa tucallamu waa la barayaa waa la tababaraa xataa yatruka ilaa uu waxaas iska dhaafo leey eygii haddii uu cunaayo ma tababarno ugaartuu qabtaba hadduu cunaayo ma tababarno marka ugaartii buu fasaadinayaa isaga marka waa la garaacaya waa la tababaraya markaas ilaa uu ka noqdo mid aad u tababaran uu ka noqdo eyguna xayawaanaadka wuxuu ka mid yahay la tababari karaa waxaa kale khawaastiisa kamida eyga qofka isaga dhaqaaleeyo oo wax siiyo jecelyaha aaduuna u difaaca qofkaas waa u hilinaan eygu xayawaan oo xaasid a maaha xayawaan abaaldhacyo badan maaha ninkii abaal u galo waa yaqaanaa eyga maantana saas ugu daba wareegaa qofkii soo weeraraba waa ka celinaya ayb xayawaanaadka midba dabaaci dabaaci kala duduwanay leeyihiin ayb wa kariha bnu cumar ibnu cumar wakarihahu bnu cumar ibnu cumar waa kahday wax eygii hadduu cuno in la cuno ugaartaas wa qaala caqaa'un in shariba addama walam yaakul fakul dhiigga hadduu dhuuqo oo uu dhiigga ka cabo iska cun waxma cunin ilaa waxaas cunid maahan qala xadaثna qtaybaة bnu saciid qala xadaثna mxamed bnu fudayli can bayaan can الshacbiyi can cadiy bni xaatimi qaal sأltu rasuula اllahi sal ا ly salam nabigan su-aalay qultu waxaan idhi inaa qowmun anagu qolaan nahay nasiidu bihadihi اlkilaab eeyahanaan ku ugaarannaa faqaala ida arsalta kilaabaka almucallamata eeyahaaga la tababaray haddaad dirto wadakarta smallaahi magaca allana aad sheegto fakul mimaa amsakna calaykum waxay idinka idiin qabtaan cuna wa in qatalna haba dilaan ilaa an yaakula alkalbu eygu inuu cuno maahane fa innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yakuuna inamaa amsakahu calaa nafsihi inuu yahay isagu inuu u qabtay nafsadiisa wa in khaaladahaa kilaabun ey haddii ay eeye kale hadday dheehaan min gayrihaa tan adiga kuwaaga aan ahayn falaa taakul iyadana ha cunin baabu saydi idaa gaaba canhu yowmayni aw halaaa baabu bayaani xukmi saydi ugaarkii xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay idaa gaaba canhu hadduu ka maqnaado yowmayni aw halaaa laba maalin ama saddex maalin ninkii wixii waa ku dhuftay maalan waa raadiyey waa raadigeed iyo waxbay ka hoos gashay laba maalin saddex maalin kadib ayuu arkay ugaarti oo dhimatay say la yila xukunkeedu muxuu yahay ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wa huwa abu salamata alminqariyu atabudakiyu qaala xadaanaa thaabit bnu yaziida qaala xadaanaa caasimun can ishacbiyi can cadiy bni xaatimin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal idaa arsalta kalbaka eegaaga haddaad dirto wasamayta bismi illaahi aad tidhaahdid fa amsaka ou kuu qabto wa qatala uu dilo fakul cun wa in akala haddii uu cuno falaa taakul ha cunin fa inamaa amsaka calaa nafsihi nafsadiisu u qabtay wa idaa khaalada kilaaban hadduu dheeho lam yadkur isma allaahi lam yudkar ismullaahi calayha magaca allana aan lagu xusin eeyahaas eeyaha marka haddii la ogaado bisin in ayaga xataa lagu soo diray waa la cuni karaa markaas fa amsakna ay qabtaan wa qatalna ay dilaan falaa taakul ha cunin ayb eeye aan la ogeynin bisin lagu soo diray fa innaka laa tadrii ma ogid ayuhaa qatalahu eeyaha toodii dishay wa in ramayta sayda haddaad ugaarkii ganto ood wax ku tuurto fa wajadtahu aad hesho bacda yowmin maalin ow yowmayni ama laba maalmood kadib laysa bihi laysa calayhi xaal ounan korkiisu ahayn ilaa atharu sahmika adiga leebkaaga raadkiisa maahane wax kale ounan lahayn fakul cun nabarkaagii adiga aad ku dhufata keliya ku yaalla wax kale kuma yaallaan haddii nabarro kale ku yaallaan dad kalea meesha soo galay wa in waqaca fi lmaai hadduu biyo ku dhaco falaa taakulha cunin waxbaad ku dhufatay meel wuxuu ku dhacay il ama war iyo ku dhacay waa ku dhintay ha cunin leanna inay biyaha dileena laga yaaba ku hafta wa qaala cabdulaclaa can daawuuda can caamirin wa huwa shacbiy can cadiyin anahu qaala linabiyi sal ll ly salama nabigu wuxuu ku yidhi yarmii assayda ugaarka ayuu ganayaa fayaqtafiru fayaqtafiru wuxuu raacayaa atharahu raadkiisa ibnu xajar laakiin wuxuu ku dabdiyey bifaa'in uma muhanaatin uma qaafin fayaftaqiru fayaftaqiru saasuu ka dhigay fayaqtafiru atharahu raadkiisuu raacayaa alyowmeyni laba maalin wathalaata iyo saddex uma yajiduhu mayitan wuxuu helayaa isagoo dhintay meyd ah wa fiihi sahmuhu leebkiisana uu ku yaallo qaala waxa uu yidhi yaakulu inshaaa wax cunayaa buu yidhi inshaaa haddii uu doono yakulu inshaaa meesha marka waxaa laga qaadanayaa shaygan hadduu ura ka waran haddii neefkii maalin laba maalin uu joogo waa soo shiiraya waa soo uraya urkaasi marka wax ma xarimaayo ilaa inuu bimathaabati summi ou noqdo hadduu sun oo kale noqdo in lagu dhimanayo la xaqiiqsado xaaraanuu noqonaya lianna sun in la tanaawulo xaaraan wastudila bihi calaa ana araami low akhara dalaba saydi masaa'il muhiimuu ka bixiyey marka wuxuu yidhi wastudila bihi waxaa loo deliishaday calaa ana araamiya ninka wax gantay low akhara hadduu dib u dhigto uu dib dhigo dalaba saydi ugaarka raaraadintiisa caqiba ramyi markuu leebka ku dhuftay kadib hadduunan hore ka raadinin ilaa an yajidahu ilaa uu ka helay annahu yaxilu bishuruudi almutaqadima shuruudihii hadda lasoo sheegay waa ku xalaal walaa yaxtaaju ila istifsaalin can sababi haybatihi muxuu uga daahay ma laysweydiinayo ma asagaa iskiis u daahay ma raadintii baa la dheeraatay midna ma la dhahayo walaa yaxtaaju ila istifsaalin can sababi haybatihi canhu akaana maca alabi aw cadamihi laakin yustadallu lialabi bima waqaca fi riwaayati alakhiirati laakiin raadinta riwaayada dambe ayaa waxaa loo deliishanayaa ninka inuu wax raaraadinayo raadintii marka uu ku dahay xaysu qaala fayaqtafii atharahu fadalla cala ana aljawaaba kharaja calaa xasabi su'aal marka su-aashay ku timid marka faاkhtasara bacdu ruwaati su'aal falaa yutamasaku fiihi bitarki اlistifsaali muhiimwxuu leeya hadda su-aasha nebiga la weydiiyey ayaaba waxay ahayd ugaar baan waxaan ku gemay waa raadiyey buu yidhi maalin laba maalin baan raadiyey su-aashaas maxaa ka cad marka ninku inuuna iska seexanin ee wuxuu raadiyey raadin uu galay marka haddii waxaa ka soo baxaysa meeshaas intuu wax ku dhuftay xabad iyo wax ku dhuftay haddii uu iska seexdo uunan raadinin laba beri saddex beri kabacdi waa cuni karaa ama waa u bannaan tahay in la dhahaa war baa ka imaanaya ayb baabun ay hada kani baabun baab wa qaala cabdulacla baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa wajada maca asaydi kalban aakhar ugaarta maceeda haddii uu ey kale ka eygiisa ey kale uu ka helo qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu can cabdillaahi bn abi safar can ishacbiyi can cadiy bni xaatim qaala qultu yaa rasuula allah inii ursilu kalbii eygeygaan dirayaa wa usamii bisinkan u qabanayaa faqaala nabiyu sal ly salam idaa arsalta kalbaka eygaaga haddaad dirto wa samayta bismillaahi aad dhahdo fa akhada ou qabto faqatala ou dilo faakala ou cuno falaa taakul ha cunin adiga markaas fainamaa amsaka calaa nafsihi asaga nafsadiisa u qabtay qultu inii ursilu kalbii eygeygaan dirayaa ajidu macahu kalban aakhara ey kale ayaan la jirkiisa helayaa laa adrii ma ogi ayuhumaa akhadahu kii qabtayna ma ogi faqaala laa taakul ha cunin buu yidhi fainamaa samayta calaa kalbika eygaaga unbaad bisinka u qabatay walam tusami calaa gayrihi gayrkiis uma qabanin bisinka wa sa'altuhu can saydi lmicraadi faqaala idaa asabta bixaddihi faqaala idaa asabta bixaddihi fakul waidaa asabta bicardihi faqatala fainahu waqiidun falaa ta'kul markaas yacni ha cunin baabu maa jaaa fi tasayudi ugaarsigii wuxuu ku yimid caddayntiisii buu u baab yahay yacnii baabkan waxay tahay in la ugaarsado sideeda ayb qaala xadaanii muxamadu qaala akhbaranii bnu fudayl can bayaanin can caamirin can cadiy bni xaatimin radia allahu canhu qaal sa'altu rasuula allahi sal l slama faqultu inaa qowmun natasayadu annagu waxaanahay dad ugaarsado bihadihi alkilaabi eeyahanaan ku ugaarsannaa faqaala idaa arsalta kilaabaka almucallamata wadakarta sma allahi fakul mima amsakna calayka ila an yaakula alkalbu falaa taakul fainii akhaafu an yakuuna inamaa amsaka calaa nafsihi wain khaaladahaa kalbun min gayriha falaa taakul maxalu shaahidka inaa qowmun natasayad annaga waxaan ku noolnahay ugaarsi nebigana waa u qiray ma dhihin ugaarsiga xaaraan waaye ma uunan dhihin marka ugaarsigu waa bannaan yahay ayb dadka ugaarta ugaarsiga sameeya waa bakti cun iyo waxaas in la yidhaha qalad marar badanna waa sheegnay baktiga waxaa cuno qofka dadka dhacaya ninka dadka dhacaa bakti cuna soomaa marka kaas waa toosan yahay midkan kalena waxaa la leeyahay baktiga cunaa waa waa yani ulaa lagu taabanaa dadka qaarkood xataa yani inuu gacantiisa ku salaamo u ka ashashaa xataa yani bani aadan intaas gaarayso dulmigaas bal ka warrama ayb wax kale haddaad tiraa sheeg shaqadiisa unbuu ku aadayna islaam tumaal waaye iyo waxaasuu sheegay ama bir bir bir ou tumuu ku eedaynayaa ama wuxuu ku eedaynayaa qaarkood timajaro waayo meelaha qaar timajaraha layska caayaan qaala xadaanaa abu caasim can xaywata bni shurayxin xaa waxadaanii axmed bnu abi raja qaala xadaanaa salamatu bnu sulaymaan can ibni lmubaarak can xaywata bni shurayxin qaal samictu rabiicata bna yaziid الdمشقية قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك قالوا شاهد إسانة وإنتهز rasuul allow annaga waa ugaarsanaayo shaqadaasaan ku shaqaysanaa nebigana xuma dhihin faqaala amaa maa dakarta annaka biardi qowmin ahli kitaabin taakulu fii aaniyatihim fain wajadtum hadaad heshaan gayra aaniyatihim weelashooda waxaan ahayn falaa taakuluu fiiha weelashaas isticmaalo kuwooda ka taga wain lam tajiduu faksiluuha uma kuluu fiiha waama maa dakarta anaka biardi saydin famaa sidta biqawsika fadkur isma allah uma kul wamaa sidta bikalbika almucallami fadkur isma allahi uma kul wamaa sidta bikalbika aladii laysa mucallaman faadragta nolol aad ku soo gaarto dakaatahu gowriciisa fakul gowrace iska cun markaas waa eygii aan la tababarin waa soo marna xadiidka qala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya can shucbata qaala xadaanii hishaamu bnu zayd can anas bni malikin radia allahu canhu qaal anfajnaa waxaan kicinnay oon erinnay arnaban bakayle bimari dahraan mari dahraan meesha leda fasacow calayha xataa laqibuu fasacow way rooreen way bursadeen iyadii gadaasheedii yani bursadeen xataa laqibuu ilaa ay noogeen eryaayeen waa daaleen fasacaytu calayha waa u rooray ana u rooray xataa akhadtuhaa ilaa aan qabtay faji'tu bihaa waan la imid ilaa abi dalxataan u keenay fabacata ila nabiy sal ly slam nabigu u diray biwarikayhaa labadeeda sin sintii buu nebigu usoo diray ow fakhidayha ama labadeeda bowdo faqabilahu nebigu waa ka aqbalay marka saydku waa shaqo saxa qofka hadduu axkaamteeda yaqaano wax ku cuno ay yani shaqooyinka la mida qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maliku can abinadr mawla cumara bni cubaydillaahi can naaficin mawla abi qataada can abi qataadata anahu kana maca rasuuli illahi sal ly salama nabiguu la jira xataa ida kana bibacdi ariiqi makkata markuu ahaa takhallafa maca asxaabin lahu muxrimiin waa daahay marka oo waa dib maray wuxuuna la haray dad asxaabtiisa ka mida oo xarman wa huwa abuu qataadana gayru muxrimin ma uunan xarmanayn fara'aa ximaaran waxshiyan dameer farow ayuu arkay fastawaa calaa farasihi faraskiisiibuu korka uga dhacay uma sa'ala asxaabahu asxaabtiisii la joogtay muxrimiinta ahaa ayuu su'aalay an yunaawiluuhu sawdan warjahadalkan iisoo dhiiba faabow way diideen fasa'alahum rumxahu warankiisuu su'aalay faabow way diideen fa akhadahu waa soo qabtay waa soo qabsaday uma shadda cala alximaari dameerkiibuu weeraray faqatalahu waa dilay dameer farowgii faakala minhu waa cunay bacdu asxaabi rasuul faakala minhu waxaa wax ka cunay bacdu asxaabi rasuulillahi sal ly salam nabiga asxaabtiisa qaar ka mid ah wa abaa bacduhum qaarkoodna way diideen falamaa adrakuu markay haleeleen falamaa adrakuu rasuula allahi sal ly salama nabiga markay soo gaareen sa'aluuhu way su'aaleen can dalika arrinkaas faqaala wuxuu yidhi innamaa hiya ducmatun adcamakumuuha allaahu waa cunno ilaahay ou idinku quudiyey maqsuudka marka tarjamada wuxuu baraarujinayaa in ugaarsi lagu mashquulo ninkay noloshiisu saas ay tahay inuu ku mashquulo wax dhiba ma leh laakiin ninkii cibaadaadka uga jeesta iyo waajibaadka waayo ninka marka axaadiista qaar ay tilmaantay nahyi iyo wax laga fahmaayo ku timid وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا يا قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله إلا أنه قال هل معكم من لحمه شيء نبي حوير يلبكي سرح ميدين كي لا حديث كان مرر بدن ونصاب مري بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا